ololahan oo loogu magac daray ka wacyigelinta jarista dhirta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaasoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah madaxdii kasoo qayb gashay ayaa bulshada soomaaliyeed markaa ku dhiirigelisay beerista dhirta iyo joojinta xaalufka deegaanka xashaallah guriga hore guriga geedo badan ku abuuran hadda maalin wada aniga waxaan tagay xaafadaan ku dhashay ooldaag ah anoo jira saddex sano ayaa xasuusta hooyaday geed ku abuurtay geedkii hooyaday abuurtay kuna sagaal boqol iyo lixdamayda ahayd weliba ku yaala meesha marka geedaha in la abuuro la xanaaneeyo waxay u tahay quruxda iyo mataqaanaa magaalada iyo waddanka u tahay shacabka soomaaliyeed inaan geedaha la jarin faa'iidooyin badan uu leeyahay in mataqaanaa geedaha ay soo baxaan oo la karkareeyo marka waxaa kula tala lahay dadka jaraya geedaha inaan geedaha ayna jarin mataqaanaa ka shaqeeyaan sida mataqaanaa geedaha loo abuur lahay marka adduunyada markaa fiiriso geedaha mataqaanaa meelo baagagaa jiro geedaha lagu abuuro dad gooni ah oo u tababaran geedaha inay mataqaanaa karkarayaan dhankooda yuusuf cusmaan iyo sidoo kale maxamed oo ah qabanqaabiyaasha ololahan ayaa ka hadlay waxa ku dhaliyey xilligaana brogramkan saa ujeedaan environmental arta lidhahdaa oo wila caada event street oo dariiqa waa markii ugu horraysa oo soomaaliya lagu qabtay intaasaa iska kaashaday wasaaradda deegaanka iyo cimilada sibraar aqiil artis iyo anuu hay-adda sefka ka socdo ujeeddada dhirta ayaan rabnaa inaan dadka sawir gacneed ku fahansiino ayadoo sawiran iyo ayadoo life saa ujeeddaan waana markii ugu horraysa oo soomaaliya lagu qabtay waana qabadnaynaa waa wacyigelinteennay ka mid tahay maarag aad u fahansiin haddaba saa ujeeddaan dhowr meeloodaa nagala qayb gasheen fahamka dadka aad u fiican yahay waana sii kordhinaynaa maarag adduunkao dhan maanta wuxuu focuska saarayaa oo indhaha ku hayaa barnaamijka environmentiga soomaaligana waxa waay sida aan dareemayno wacyiga bulshada soomaaliyeed kor uma qaadna sida aad ka dareemayseen maalmaha social media in geed la jaraaya dhir la jaraaya aad arkayseen marka maanta waxaan go'aansanay annagoo sibraar ah inaan hosta geerayno barnaamijkan environmental artska kaasoo aan sawirgacmeedyo lagu soo bandhigayo oo faa'iidada deegaanka uu leeyahay lagu muujinayo taas noocaas leeyahay qof kasta oo soomaaliyeed waxa waaye wacyigiisa koray u qaadi kartaa